kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka soddon iyo saddexaad oo manase markuu boqor noqday wuxuu jiray laba iyo toban sannadood oo yeruusaalemna wuxuu boqor ku ahaa shan iyo konton sannadood oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa sharku ahaa sidii karaahiyadii quruumihii rabbiga uu ka eriyey reer binu israa'iil hortooda waayo wuxuu mar kale dhisay meelihii sarsare ee aabbihiisa xisqiyaha baabi'iyey oo bacaliimna meelaha la baray buu dhisay oo geedo asheerahana uu sameeyey oo wuxuu caabuday oo u wadaadeegay ciidanka samada oo dhan oo wuxuu meelaha la baray uga dhex dhisay gurigii rabbiga kaasoo rabbigu ka hadlay oo yidhi magacaygu wuxuu weligiisba joogi doonaa yeruusaalem oo wuxuu ciidankii samada oo dhanna meelaha la baray uga dhisay labadii barxadood ee gurigii rabbiga oo weliba carruurtiisiina dab buu ku dhex mariyey dooxadii ina xinom dhexdiisa faalna uu ku noqnoqday wuxuuna u tegey falalowyo sixirna uu ku noqnoqday oo wuxuu la macaamilooday kuwii ruuxaanta lahaa iyo saaxiriintii oo wuxuu rabbiga hoortiisa ku sameeyey shar badan oo uu isaga kaga xanaajiyey oo sanamkii xardhanaa ee uu sameeyey ayuu dhex qotamiyey gurigii ilaah ee uu ilaah ka hadlay oo daa'uud iyo wiilkiisii sulaymaan baa ku yidhi gurigan iyo yeruusaalem dhexdeeda oo aan ka doortay qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan ayaan magacayga weligiis baa ku dayn doonaa oo cagta reer binu israa'iilna mar dambe ka dhaqaajin maayo dalkii aan u doortay awowayaashood hadday dhowraan uun wixii aan ku amray oo dhan kuwaasoo ah sharcigii iyo qaynuunadii iyo xukumadii aan gacanta muuse u soo dhiibay oo dhan oo manasena dadkii yuhuuda iyo dadkii yeruusaalem degganaanba wuu khalday sidaas daraaddeed iyagu waxay sameeyeen shar ka sii badan kii ay sameeyeen qurumihii rabbigu ku hor baabiiyey reer binu israa'iil markaasaa rabbigu la hadlay manase iyo dadkiisiiba laakiinse dheg uma ay dhigin sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu ku diray saraakiishii ciidanka oo boqorkii ashuur oo waxay la tageen manase isagoo silsilado iyo beercago ku xidhan yihiin kolkaasay baabuleen u kaxaysteen oo intuu dhibaataysnaa ayuu bariyey rabbiga ilaahiisa ahaa oo si weyn buu isugu horoosisiiyey ilaahay awowayaashiis oo isagii buuna baryey oo isna wuu aqbalay oo baryootankiisiina wuu maqlay oo mar kale ayuu dib ugu soo celiyey yeruusaalem iyo boqortooyadiisii markaasaa manase ogaaday in rabbigu ilaah yahay haddaba waxyaalahaas kadib magaaladii daawud dibaddeeda ayuu ka dhisay derbi xagga giixoon dhankeedii galbeed iyo dooxada dhexdeedii iyo xataa meesha laga galo iriddii kalluunka oo wuxuu ka soo wareejiyey coofeel oo aad iyo aad buu kor ugu dheereeyey oo magaalooyinkii deyrka lahaa oo dalka yuhuuda oo dhanna uu badhiisiiyey saraakiishiisii ciidanka markaasuu ilaahyadii qalaad iyo sanamkiiba ka bixiyey gurigii rabbiga oo meelihii allabariga ee uu ka dhisay buurtii guriga rabbiga iyo yeruusaalem gudaheedaba dhammaantood wuu dumiyey oo magaaladii wuu ka wada tuuray markaasuu hagaajiyey meeshii allabariga ee rabbiga oo wuxuu ku dulbixiyey qurbaanno nabaadiino iyo qurbaanno mahadniqida oo wuxuu dadkii yuhuuda ku amray inay u adeegaan rabbiga ilaaha reer binu israa'iil habase yeeshee dadkii weli waxay allabaryo u bixin jireen meelihii sarsare laakiinse waxay ula niyoon jireen rabbiga ilaahooda oo keliya haddaba manase falimihiisii kale iyo baryadii uu ilaahiis baryey iyo ereyadii waxarkayaashii ay isaga kula hadleen magaca rabbiga ilaah reer binu israa'iil bal eeg waxay ku qoran yihiin kitaabkii falimihii boqorradii dalka israa'iil oo baryootankiisii iyo siduu ilaah isaga u aqbalay iyo dembigiisii iyo xadgudubkiisii oo dhan iyo meelihii uu meelo sarsare ka dhisay ee uu qotomiyey geedihii asheeraa iyo sanamyadii xardhanaa intuusan is-hoosaysiin baleeg waxay ku qoran yihiin taariikhdii xoosay markaasaa manase dhintay oo la seexday awowayaashiis oo waxaa lagu aasay gurigiisii oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii aamoon oo aamoonna markuu boqor noqday wuxuu jiray laba iyo labaatan sannadood yeruusaalemna boqor buu ka ahaa laba sannadood oo isna wuxuu sameeyey wax shar kuwa rabbiga hortiisa sidii aabbihiis manase u yeelay oo kale oo aamoon wuxuu allabari u bixiyey sanamyari xardhana ee uu aabbihiis manase sameeyey oo dhan wuuna u adeegay oo isagu sidii aabbihiis manase uu isu hoosaysiiyey oo kale isuguma uu hoosaysiyey rabbiga hortiisa laakiinse aamoonkaas qudhiisu aad iyo aad buu u sii xadgudbay oo addoommadiisii ayaa shirqool u dhigay oo gurigiisay ku dileen laakiinse dadkii dalka degganaa ayaa wada laayay kuwii boqor aamoon shirqoolka u dhigay oo dhan oo dadkii dalka degganaa waxay meeshiisii boqor uga dhigeen wiilkiisii yoosiyah